ayaag ilaahay kaa dhigay hal mar carra soo qaad hal mar carra haddaa soo qaad ayaa nagu filan dogmaan u socda ha laga soo damiyo marna kadib carrada qaaday la mid noqo dabkan oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana ka dhacay goobo ganacsi oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo lagu iibinayay shidaalka dabka ayaa bilowday galabnimadii maalintii shalay kaas oo ka soo bilowday goob ganacsi oo ku taala gudaha magaalada waxa uu sabab u ahaa koronto ku jirtay goobtii ugu horeysay ee dabka ka soo bilowday dabka ayaa waxaa ku basbeelay laba iyo labaatan ka mid ah goobihii ganacsi ee ku yaalay magaalada qaar ka mid ah dadkii u soo gurmaday dabka ka kacay degmada saakow ayaa u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dadka aan waraysanay waxaa ka mid ah sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey nabadoon maxamed jimcaale iyo naqiibka guud wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan u arkaa musiibatu lmaal weeye ilaahay wuxuuna qur-aanka noogu sheegay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir asaabiriin marka dadka hantidoodu ay baaba'day inay sabraanaan ilaahay jalla wacala xaggiisa uga rajayahaynaa hantida shalay allaa bixiyey maantana allaa qaatay meesha musiibatulmaalaa ka dhacday reersaakowna ma kala harino waa la gurmaday maamulkii baa taagan shacabkii baa taagan ilaahay fadligii weeye waa la wada qidmaynahayaa raggii walaayada hawsha qaybay ka wadaan ilaahay baa dabka keenay waa dhulkii waa holcay dukaamadii ugu muhiimsanaa dabkay raaceen marka khasaaro ballaaran oo ilaadankiisa ayaa ku dhacday saakow waxna waa u hareen marka dhib weyn ayaa dhacay oo badeeco kala duwan oo loogu talagalay jiilaalka in la gado oo hantideedii waxdu ku jirto ayaa si kadisa dab u qabsaday maanta waxaa dhacday masiibo rabbaani ah degmada saakow ee dab ka kacay meel shidaal lagu gado dabkaas oo xaqiiqdii khasaaro ba'an keenay ugu yaraan markay u yar tahay labaatan guri oo kale ayaa gubatay gurina ma istaagin waa socdaa ganacsi ah haddii ahaan leed carwo haddii ahaan leed farmasi haddii ahaan leed meel shidaal lagu gado haddii ahaan leed maqaayad haddii ahaan leed maqaaro ayaa ku gubtay intaba waa lagu khasaaray waa kulli masiibo rabbaani waay ilaahgii waxaan hadda ilaahay ka barya ilaahay inta noogu ekeeyo dabkan shalay ka kacay degmada saakow wixii faahfaahino intaa ka badan iyo codod kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa warayshada insha allah